بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بالنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونظروا سرائرهم إلى الله تعالى waxau leeyahay wanara الصalaaةa wanara yani waxaanu aragnaa wuxuu ka wadaa marka wanactaqidu haddaanu nahay ahlu الsunة waاljamaaca wanara yani wanactaqidu waxaanu ictiqaadsan nahay asalaata salaada in lala tukado khalfa kulli barrin mid kastoo baari ah gadaashiis micnaha in lagu xirto salaada khalfa kulli barrin mid kastoo baari ah gadaashiisa wa faajirin iyo mid kastoo faajirah wa faajirin iyo mid kasta oo faajir ah berriga iyo faajirkaas oo min ahli lqiblati dadka muslimiinta ahoo ahli qibladan ka mid ah wa calaa man maata calayhim wa nactaqidu waxaan ictiqaadsan nahay asalaata salaada in lagu tukado calaa man qof dushiis maata dhintay oo minhum ahlu qiblaha ka mid ah inta waxa uu sheikhu ka bilaabay masalo kale oo iyaduna la doonayo qofka muslimka ahi inuu fahmo waxa uu leeyahy waxaanu ictiqaadsan nahay inaan ku daba tukanno qof kasta oo wanaagsan iyo qof kastaoo faajir ah faajirku waa ahlu kabaa'irka weeyaan dadka dunuubta waaweyn gala inaan ku daba tukanno baanu ictiqaadsan nahay halka yacni uu ku radinayo aynu soo marnay jahmiyadii iyo muctasilada qofka haddii dembi ka dhaco qofka haddii dembi uu galo qofka aynay ka saarayeen iimaanka ka saarayeen oo waxaynu yidhi jahmiyada oo kale waxay tiri qofkaas waa gaar naarta ku waaraya weeyaan qofka yacni muslimka ah oo dembi weyn ka dhacay gaal buu noqonayaa naartana waa ku waaraya halka ay muctasiladu tiri iimaankii iyo mu'minnimadii wuu ka baxayaa gaalnimona ma gaarin mansilatu bayna mansilatayn buu ahaanayaa marka iyagu qofka dembigu ka dhaco ku daba tukan maayaan khawaarijtuna waa la mid qofkaa dembigu ka dhacay marna ku daba tukan maayaan wa naraa waxaanu arkaynaa asalaata yacni salaada inaan ku xidhanno khalfa kulli barrin mid kasta oo wanaagsan iyo wa faajirin mid kasta oo dembi ka dhacay oo dunuub galay salaada marka jamaacada lagu xidhanayo jamaacada sideedama soo ognahay yani culummadu fuqahada markayn ka hadlayno salaada way yani jamaacada lagu tukanayo jamaaco way isku khilaafaanoo madhabka innagu wayn u badan nahay oo shaaficiyada loo yaqaano waxa uu qabaa inay fardo kifaaya tahay haddii jamaacadii dadkii qayb ku tukadeen inay marka adi waajib kugu ahayn oo aad ku tukan karto maxay aadan jamaaco ku tukan karin laakiin haddii magaaladii wax jamaaco laga oo ka ooga la waayo dadku waxay ku noqonaysaa waajib iyo farducayn bay ku noqonaysaa in la oogo salaada jamacad ahayd halka xanaabiladu ay leedahay waa waajib qof walba waajib bay ku tahay yani farducayn bay ku noqonaysaa qof walba qolyada la yidhaahdo daahiriyada iyagu waxay yidhaahdaan salaaduba ansixi mayso ilaa in qofku jamaaca hadduu og yahay oo jamaaca jirtana ku tukada mooyaane hadduu gaar u tukado ma ansaxayso taasuu markan ka hadlayna weeye madaahib alfuqaha laga hadlayo marka caqiidada la yimaado baa waxay qabaan ahlusunna waljamaaca qof kasta oo muslima oo aan gaalnimo muujisan in lagu daba tukanayo waxaa la hayaa cabdullaahi ibni cumar oo wuxuu ku daba tukaday xajaaj ibnu yuusuf waad garanaysaan xajaaj ibnu yuusuf uu dad badan laayay muslimiin ahaa iyo weliba saxaaba iyo waxaa la taabiciintii iyo maaratay wax ka laayay cabdullahi ibni cumar waa ku daba tukaday sidoo kale waxaa la sheegay cabdullahi ibn mascuud baa wuxuu ku daba tukaday waliid ibnu cuqba oo lagu yaqaano inuu khamriga cabo baa lagu yaqaanay khamriga qofka cabaana waa dambi kabaar weeyaan waxba dhacday maalin maalmaha ka mid ah waliid ibnu cuqba salaad buu tujiyey salaad subax bay ahayd salaaddii subax markuu tujiyey oo yacni saynu ognahay salaada subax oo laba ragcadood afar ragcadood buu tujiyey marka afar ragcadood buu salaad subax tujiyey salaamu calaykum salaamu calaykum markuu yidhi wuxuu yidhi asiidukum ma idiin siyaadiyaa oo ma ku daraa yacni ragcado kale ma idin ku daraa ninkaas marka wuu cabsanaa marka ayada markaasaa la kaxeeyey waxaa loo gudbiyey cuhmaan ibnu cafaan xaggiisa loo rafciyey marka cabdillahi ibn mascuud raggii ku daba tukanayay buu ku jira marka salaadiina ma soo celin salaadiina ma soo celin sidaas marka waxaa loo yidhaahdaa yani ahlu sunna waljamaaca qofka xataa hadduu ahlu kabaa'ir u yahay oo dunuubta waaweyn ka dhacayso inuu ku daba tukado marka hadduusan muujisanayn uusan ku jirin dhib ma leh cuhmaan ibnu cafaan baa waxaa la yidhi maalintii markuu dhimanaya waa ogtiin cuhmaan ibnu cafaan waa la haraareeyey qolihii khawaarijta ahaa baa haraareeyey oo soo bixi waaye marka salaaddii baa la tukanayay niman baa u yimaadeen waxay ku yidhahdeen cuhmaanow ummadda adaa imaam u ahaa adigana waanu arnaa xaaladaada ninkii hebel ahaayo dadkii markaa khawaarijta fidnada ku jiray ah baa ummaddii imaam u ah oo tujinaya salaadiye ma ku xidhannaa marka cuhmaan wuxuu yidhi asalaatu axsanu maa yacmalu nnaas salaaddu waa waxa ugu wanaagsan qof waxa uu sameeyo fa idaa axsana annaasu dadku hadday salaadda hagaajiyaan fa axsin macahum la hagaajiyo la tukada waidaa asaa'uu waidaa asaa'uu hadday hallayaan salaaddii oo xumeeyaanna fajtanib isaa'atahum ka fogow xumaanta ay samaynayaan ee ka dheerow oo ka fogow marka qofka hadduusan markaa ku jirin oo qof cabsan markaasan ahayn ama yacni oo aadan markaa ku arkin inuusan dembiga ku jirin inaad ku daba tukataa waxay leeyihiin haddaad diiddo xoogaa waxaa laga yaabaa khilaaf dad dhexdooda inay yimaadaan sidoo kale calaa man maata calayhim in lagu tukado qofka muslimka oo dhintay ahlu qiblada ah in lagu tukado haddaan gaalnimadiisi aan gaalnimo lagu ogeyn qof muslima buu ahaa xaal mastuur buu ahaa in lagu tukado isagana wax diidaya ma jiraan wa naraa waxaanu ictiqaadsannahay asalaata salaadaan ictiqaadsannahay inaanu ku xidhanno khalfa kulli barrin qof kastooo wanaagsan oo aan dunuub lagu ogeyn gadaashiisa wa faajirin iyo mid kastoo faajir ah gadaashiisa faajirka sidaan sheegnay waa dadka waxa weeye dambi kabaa'ir ku dhaca oo min ahli qiblati ah waxay culimmadu sheegaan waxay dhaheen qofku hadduu faasiq yahay oo uu yacni la jahro fisqigiisa iyo hadduu qofku bidcada mubtadic yahayoo bidcada la jahro bidcadaasuna ay tahay tii yacni mukafarada ahayd oo qofka gaalaysiinaysay ku daba xiramaysa kaas oo ka tegaysa ku daba xiramaysa qofka isagaa wayse ka tegaysaa ama hadday bidcadiisu ay tahay adkaarta oo kale adkaar uu ku siyaadiyey marka salaad laga baxo ducada aragna oo kale iyo adkaaro siyaadaha loo akhriyo nabigu akhrin oo kale iyo taasi marka inaad inaad maartaqaana ku daba tukato wax diidaya ma jiraan waxaa kuu fiican mar walba inaad raadsato qof aan mubtadic ahayn inaad raadsato baa lagu qaatay wa calaa man maata minhum qof kastooo muslimoo dhintana waa lagu tukanaya yacni wacalaadan waxaa la odhanaysaa wanactaqidu ama wanaraa waxaan ictiqaadsannahay asalaata salaadaan ictiqaadsannahay calaa man qofkii lagu tukado maata dhintay oo minhum dadka muslimiinta ah ka mid ah walaa nunzilu axadan minhum jannatan walaa naaran walaa nunzilu annagu dejin mayno axadan qof oo minhum dadkii muslimiinta ka mid ahaa ahlu qiblada ka mid ah annagu dejin mayno jannatan janno walaa naaran naar dejin mayno oo ma odhanayno hebel ninka la yidhaahdo ama heblaayo gabadha la yidhaahdaa waa ahlu janno inna waa iska niraan hebel waa ahlu janno wey waa la iska yidhahdaa yacni ma odhan kartid ma goyn kartid hebel waa ahlu janno ama hebel waa ahlu naar qof baa dembi ku aragtay badan inaad tidhaahdo waa hebel waa ahlu naar arrinka isaga ahi lama ogola intii nabiga calayhi isalaatu wasalaam dad baa jira uu yacni hadda ka hornaan soo tilmaanay sida cashara almubashariin oo kale nebiga calayhi isalaatu wasalaam uu maaragtay u bishaareeyey jannadoo kale dadkaasu waa dad ahlu janno ah weeye dadaan iyaga ahaynoo nebigu u bishaareeyey janno baa jira ama u sheegay inay ahlu janno yihiin sida bilaal baa ka mid ahaa oo nebigu yidhi waxaan arkadoo yani qof i dhaafay jannada dhexdeeda ee jaqaftiisa waa fiirshay mise waa adigii ee maxaad samaysaa bilaalow bilaalna uu yidhi maaragtay markaan weesaysto laba ragcadood baan tukadaa camal kala garan maayo siyaada ah ee dadka noocaas oo kale ahi oo nebigu u qiray ee iyagoo u qiraysa dadka ahlunaarka ana oo kitaabka iyo sunnada u qireen waa odhan karta qofkaas u ahlunaar sida yani abajahal oo kale iyo fircoon oo kale lakin qof caadi ah inaad tira ahlunaar baa tahay ama ehelnaar weeye ama mus eheljanna weeye qofkaasi taas waxa weeye ka mid ma aha madhabka ahlu sunna waljamaca walaa nanzilu dejin mayno axadan qof oo minhum ka mida muslimiinti jannatan walaa naaran waxaa jirtay markaa markuu dhintay cuhmaan ibni matcuun saxaabiga la odhan jiray anuu malla inuu ahaa qofkii u horreeyo magaalada madiina muhaajiriinta ku dhintay markuu dhintay baa haweeney la odhan jiray ansaar tahayd oo mucalaan la odhan jiray baa markii uu dhintay nebigu soo booqda nebigaa u yimi markaasee waxay tiri waxay tiri raxmatullaahi calayka ya abasaa'ib abasaa'ib marka waa naanaystiisii bay ahayd abaasaa'ibow ilaahay subxaanahu wa tacaala ha kuu naxariisto fa shahaadatii calayka laqad akramaka allaahu waxaan ka markhaanti kacayaa in ilaahay subxaanahu wa tacala u karaameeyey waa markuu dhinta ka bacdi meydkii baa yaalla meesha waxaan ka markhaanti kacayaa in ilaahay subxaanahu wa tacala u karaameeyey dee wanaag bay ku ogeed faqaala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam nebigaa wuxuu yidhi wamaa yudriiki war maxaa ku ogeysiiyey ana allaha akramahu alla inuu karaameeyey saxaabi wey nebigu waa u yimi oo ku tukaday waa waa muuqataa calaamadaha qofkaasu qof fiican yahay laakiin haweentii hadalkeeda nebigu wuxuu yidhi maa yudriiki war maxaa ku ogeysiiyey ana allaha akramahu alla inuu karaameeyey markaasay tiri waxaan ku yidhi intaan baqay bay tiri laa adrii ma garanaya bay tiri nebiga marka wuxuu yidhi ama huwa ninka cuhmaan la yidhahda miyaa faqad jaءa wallahi alyaqiin ilaah baan ku dhaartay wax u timi yaqiintii geeridii baa u timi wa inii la arjuu lahu اlkhayr khayr baan u rajaynaya wamaa adri wallahi maa yufcalu bi anugu ma garanayo nebigu wax laygu samaynayo iska daa cid kale ninkaan dhintay nin khayr badan buu ahaa khayr baan u rajaynaya ninkaas laakiin laa adri wallahi maa yufcalu bi aniga wax laygu samaynaya ma garanaya buu yidhi markuu saas ku yeeba waxay tihi fa wallaahi laa uzakii axadan bacdahu wallaan ku dhaartay inaan waa dambe qofna aanan maaragtay khayr aanan ku sheegayn dhintay laanna ilaahay baa subxaana wa tacala baya nabigu waxa uu sheegay nin mujaahid ahaay oo maantana dagaalamayay oo dad badan dagaalalayay oo saxaaba difaacay ba hadhow marka laysu yimi baa waxay yidhahdeen rasuulka ilahi ninka hebel ahaa arrinkaas maanta muxuu dhigay mujaahid buu ahaa nabigu wuxuu wa fi naar buy naar buu ku jiraa waliba laba saxaabi kala duwan bay ahaayeen mid waxaa lagu cileeyey khanimadda marka lasoo urursanayay buu go' sii qaata go-i baa ku gubanaya hadda buu yidhi mid waa saas saxaabi kalena waxaa la yidhi nebigu markuu yidhi maya ninkaas ahlnaar weeye buu yidhi baana wuxuu intay yaabeen ba waxay ninkan maantana dagaalamayay oo oo nebigu yidhi ahlnaar weeye dagaalkiina waa lagu jiraa weli nin baa iyo xaalkiisana soo ogaanaya nin baa maantana dabagalay dagaal baa socda waa dabagalay hadhowdu buu dhaawacmay markuu dhaawacmay wuxuu sameeyey halkaas intuu iska saaray seeftii dhulka intuu dee seefta dabadeeda dhulka dhigay buu halkaa iska saaray isku riixay marka si nafta uga baxdo markaasuu nabiga u yimi ninka wuxuu yidhi ashhadu annaka rasuulu اllah sala allahu alayh wasalam marka qofka ilahi ba yaq wax lagu khtimaayo walaa nunzilu axada minhum jannata walaa naar janno iyo naartoonna qofna annagu u qiri mayno xagga dambi dhaafkana waa la mid oo xadiis xal aan tilmaamayey oo ninbaa nebi ninbaa wuxuu ku yidhi wallaahi laa yakfir allahu lifulanin ilah baan ku dhaartay hebel alla u dambi dhaafi maayo innagu waan dhinahnaa qof dambi badan arkaysa wallahi ninkaan u malayn mayn loo dambi dhaafaayo wuxuu samaynaya soo ma aragtaan baa la yidhahda nin baa saa ku yidhi wallahi laa yakfir allahu lifulanin ilahay hebel u dambi dhaafi maayo markaasaa ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu yidhi man da aladii yata'allaa calaya anlaa akfiru lifulanin aaweykan ku dhaaranaya inaan hebel u dhaafaynin fa innii qad kafartu lifulanin anuu hebel oo u dambi dhaafay waxabadtu camalaka camalkaagana waa hoobiyey walaa nashhadu u qiri mayno calayhim dadkaas muslimiinta ah mid ka mid ah bikufrin gaalnimo yani qofkaan muuqsan baa laga wadaa qofka hadduu muujisto halkaasu shirki la yimaado oo yacni waxyaalihii tawxiidka diidayey uu la yimaado qofka waa la odhanaya qofkan waa gaal waa la odhanaya laakiin qof xaal mastuur ah inaad tirahdo qofkaas waa gaal walaa nashhadu calayhim u qiri mayno dushiisa bikufrin gaalnimo walaa bishirkin iyo shirkinimo walaa binifaaqin munaafiqnimo maa lam yadhar haddayan ka muuqan minhum dadka iyaga ah shay-in shay oo min daalika arrinka aan sheegnoo ama gaalnimo ah ama shirki ah ama nifaaq ah hadday ka muuqata waa odhanaysaa wa nadaruu waxaanu u tala saarsanaynaa saraa'irahum waxyaalaha hoose laabahooda hoose iyo waxay qarsanayaan waxa u tala saarsanaynaa ila allahi tacaala ilahi subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacala baa loo tala saarsanaya juqajuqayn maysid hebel xagga ma tagaa heblaayo xagga ma tagtaa ma oranaysid qofka waxa weeye xaal mastuurkiisa fiirinaysa dadka muslimiinta weeye ummadda ilahi subxaanahu wa tacaala yacni asal ahaan cadaaladda asala marka walaa nashhadu calayhim uga markhaanti kaci mayno bikufrin gaalnimo walaa bishirkin shirkinimo ama yacni shirki ula yimi yacni ku sheegno qofkan mushriga weeyaan ku sheegno uga markhaanti kaci mayno walaa binifaaqin nifaaqnimo maa lam yadhar minhum haddaanu maaragtay qofkaasi aanu muujisan ama ka muuqan minhu shayun shay un min daari arrinkaasi qofkii hadduu halkaa la soo istaago xijaabkii laysku maamuli maayo ama diinta alla subxaanahu wa tacala uma cuntanto xataa hadduu khudbaynayo oo saas ku jira oo yidhahdo diinta ilaahay uma cuntanto in laysku xukumo qofkaas gaal weeye waxaan u malnaya ciise ibni cabdisalaam buu ahaa suldaanu culamaa nin buu la tukanayay khatiibah khatiibkii marka si u waday u waday u waday oo magaalada amiirkeedii baa soo galay baa layidhi si uu soconayba nin indhoole ag fadhiista ilaahay marka waad garanaysaan suuratu cabasa nebiga xoogaa waxaa lagu canaantay nebiga oo qolyihii madaxyaweynta ahaa oo qurayshta la jooga baa waxa u yimi cabdullahi ibnu maktuum indoola baa u yimi marka nebiga xoogaa maadaama nimankaani ayn jeclayn ninkaa miskiinka ah nebiga xoogaa waxaa laga dareemay inuu maaragtay laga ficlaan lahayn meelaha fadhiisto kale cabasa watawalla an jaa'ahu lacmaa baa layidhi nebiga xoogaa wejiguu kaduuday wuuna jeestay an jaa'ahu lacmaa markuu u yimi qofkii indoolka ah nebigaa lagu canaantay marka waxa la yidhi ninkaana markuu ninka amiirkaa soo galay magaalada nin madaxa buu ahaa oo fariistay nin indhala agtiisa fariistay wuxuu yidhi amiirka bintu amaana wuxuu yidhi wallaahi maa cabasa walaa tawallaa an jaa'ahu lacmaa ereygaasi marka wuxuu ku ammaanaya ninkan laakiin nebiga waa ku caayaya marka ninkaani markuu nebiga u ninka indhoolka u yimi wejigiisina ma kuduudin kamana jeensan buu yidhi moogta macnaheed maxaa weeye nebigu waa jeestay oo yacni nebiga caay bay ku noqonaysaa marka salaadda laga baxay baa intuu istaagay baa la yidhi suldaan culamaa yani ciise ibn cabdisalaam baa minah wuxuu yidhi dadkii wuxuu ku yidhi waddadow salaadiinni tukada buu yidhi faqad kafara khatiibukum haada ninkiina ka khatiibka maanta waa gaalooba buu yidhi gaalnima ku dhacay buu ee idinku salaadiina soo celiy iyo khudbadina soo ceshay nin gaala baana tujiyey marka qofku hadduu saasoo kale meel uga dhaco nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo diintii daba waxa weeye gaalnimo keenaysa weeyaa waa u sheegaysaa gaalnimo inuu yahay qofkaasi yahay laakiin wixii haddayn ka muuqan ma oran karti qofkaasi waa gaal ama waa mushrik ama waa munaafiq wanadaruu waxaanu uga tegaynaa saraa'irahum oo u daynaynaa saraa'irahum laabahooda yani waxyaalaha sirtooda hoose ah ila allahi tacaala ya ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kaiira min adanni ina bacda danni imun marka lama ogolo qofka inaad malayaal aad ku surayso lama ogola walaa nara sayfa calaa axadin min ummati muxamedin sala allahu alayhi wasalam ilaa man wajaba calayhi sayfu ilaa man wajaba calayhi asayfu walaa naraa ma aragno yani ma ictiqaadsanin asayfa sayf inaan u qaadano calaa axadin qof oo min ummati muxamedin sala allahu alayh wasalam ummadda nebi moxamed ka mid ah inaanu dilno oo maalayacni ku dilno ma ictiqaadsanin ilaa mooye man qof wajaba calayhi dushiisa ay waajib ku noqotay asayfu sayftu qof yacni xaq lagu dilaaya maahane qof kale inaanu dilno haddaanu ahlusunna waljamaca nahay nooma bannaana yani madaahibtaas khawaarijta loo yaqaan oo kale bay arkayan in dembi ka dhacay qaf waa kala tuuraya gebgiisiba sababto waxay ku xukumaya inuu gaal yahay xataa qofka hadduu gaal noqdo inaa aduu disho ma bannaana qofkii murtadka ahaa waxaa la dhiilgaraynaya ama maaragtay xukumaaya ama dilkiisa soo saaraya oo qofka xaakiimka ama amiirka ah oo deegaanka marka jooga weeyaan haddii qof walba qofku doono iska dilaayo waxa weeye waa madaxa laisla wadageli laha walaa naraa ma ictiqaadsanin asayfa iyo sayf yani inaan dilno calaa axadin qof oo min ummati muxamedin nebi moxamed ummaddiisa ka mid ah ilaa mooye man wajaba calayhi sayfu qofkay waajib ku noqotay sayfti ama yacni in la dilo ay waajibta mooye marka nebiga xadiis bu wuxuu ku leeyahay laa yaxilu damu mri'i muslimin qof muslima dhiiggiisu ma bannaana yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu ullah qof intaa qiray dhiiggiisu ma bannaana ilaa biixdaa halaatin saddex midkood inuu yahay mooye dhiiggiisu ma bannaana saddex inuu midkiisu yahay mooyaane athayibu lka athayibu qofka ma taqaanaa athayibu zani qofka soo sinaystay oo guur soo maray oo kale weliba taa waxaa lagu shardiyaa afar qof in aragtay marka laleeyahy qof baa la dilaaya la rajminayaa sina lagu rajminayaa yani kutubta fuqahada marka u noqoto fiqiga qofkan la jaldinaayo sina lagu jaldinaayo ama dhagaxa lagu dilaaya oo sina lagu keenayaa waa inay afar markhaanti jirto ama qiraal jiro ama bayina jirto weeyaan hal qof baa yidhi wuxuu yidhi hebel iyo heblaayo saaran baa arkay qofka isaga waa la jaldinaya isagaa la jaldinaya sababtoo ah shardigeeda ka mid ta waa inuu meesha qiraal yidhaahdaa oo mid ka mid a yidhahda anugu waa sinaystay anugu guur soo maraan sinaystay ama ay timaadaa wax bayinaa sida uur iyo wax la mid ay yimaadaan ama markhaantiyaasha afarta ahi ay yimaadaan marka ma bannaana ilaa saddex qof midkood mooyee athayibu athayibu zani qofka soo soo guurtay ama guur soo maray oo sinaysta wannafsu binnafsi naf naf dishay iyo wa taariku lidiinihi almufaariqu liljamaaca qofka diintiisa ka tegay oo ka baxay qofka loo yaqaano murtadka weeyaan man badala diinahu faqtuluuhu bali saddexdaas waa la sheegay minaha in maaragtay la dilayo dad kalena waa jiraan oo saasoo kale in la dilo qofka sixroolaha oo kale qof baa ku sixray madaxa ku dhufanaysaa asmaa binti abubakar baa dishay nin qof sixroola saasoo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam inkastoo sanadka wax ka sheegaan wuxuu leeyahay dadkan hadda maantay loo dabaaldegaayahoo ninka nimanka iskuursanaya iyo wixii la mid ah nabigu wuxuu leeyahay alfaacila walmafcuula bihi faqtulu alfaacila walmafcuula bihi kan sameeyey iyo kan lagu sameeyey badila yani ragga isu tagaaya kan sameeyey iyo kan lagu sameeyey badila marka waxyaala gaaroo sa usoo aroora waa jiraan qofka marka mu'minka dhiiggiisa in iska daadiyo ma bannaana oo nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu leeyahay ibnu cumar oo malan wuxuu leeyahay رأيت النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام بأركي يطوف بالكعبة نبي كعبة خد وافاية بأرك مركز كعبة وحي كل يهي كعبة محا كاوناك بدن كان شرف بدن كان قيمة بدن والذي نفسي بيده لها نفته قعنتي سكجر تاكو دارتي لحرمة المؤمن قفك مؤمن كحرمتي سبا أعظم عند الله حرمة منك يعني إلهي أكتيس كاغا حرمة بدن سبتا سبتا ديجيس مع مالكيس مع عردكس ولا لاش ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا كشهركم هذا وفي بلدكم هذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام كنت تاغنا حاجة الوداع مركا ديغا قفكا مؤمن كاهي عيار لو مداديو ولا نرى الصيف ما أرنو مع اعتقاسن إن أنو سيف أقاضن على أحد قفو من أمة محمد نبي محمد مديسة كمدة dadka istiriraayana nabigu waa tu lahaa yacni alqaatilu walmaqtuulu fi nnaar laba qof baa isdilaya nabiga waa la weydiiyey war maqtuulkii garanaye oo isaga yacni qaatilkii la garay nin buu qof buu dilaya maqtuulkii maxaa dhacay kii la dilay kaana xariisan isna wuxuu ku dadaalayay inuu maaragtay isna qofkan dilo waa laba qof oo seef isu qaatay weeyaan ilaa man wajaba calayhi sayfu ilaa qof ay seeftii u waajibta mooye ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة انت الشيخ حكاها الله يددك أي مدى مدى حدا ذلك المسلمين تأه مدى حوين ياشو ده. walaa naraa ma aanu aragno oo ma ictiqaadsanin alkhuruuja inaan ku baxno calaa a'imatinaa a'immadayada inaan ku baxno waa wulaata umuurinaa kuwa arrimahayaga tawaliya yacni madaxda weeyaan inaan ku baxno oo duullaan ku qaadno yacni ma ictiqaadsanin oo waxaa la yidhahdaa qofka amiirka ah hadduusan gaalnimo la imaan nabiga calayhi salaatu wasalaam baa waxa uu leeyahay yacni ilaa an taraw wuxuu leeyahay ismacuu wa atiicuu qofka madaxda dhegaysta oo maqla ilaa an taraw kufran bawaaxan ilaa inaad ku aragtaan gaalnimo cad mooyaane lakin hadduu dambe kabaa'ir wixii noocaas ka dhaco kuma jah jamhadaynta lama ogola in la jamhadeeyo lama ogola oo ummaddii oo dhisan oo madaxweyne leh inay mataqaanaa haddaan gaalnimo meesha imaan inuu ciidan soo dumo weeraro ku soo qaado lama ogola walaa naraa ma aragno ma ictiqaadsanin alkhuruuja inaan ku baxno calaa aa'imatina a'immadanada waa wulaati umuurina umuurina arrimahayaga kuwa tawaliya yacni madaxdayda weeyaan oo nabiga calayhi salam ilahi qur'anka wuxuu ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu rasuula wa uli lamri minkum يعني نبي أديعديسي الله أديعديسي واحد لو حريريي وأولو الأمر منكم يعني ذاتك ترى إني هيا يجان أديع قيب كم إذا يعني مفسرين توحي كفسران علماء لكن واحد كوعد إن يهين ذاتك أي مدى أهو يعني مدى حدا واه ذاتك ماشى دجنة حديثنا وحولي هي ومن يطع الأمير فقد أطاعني قفكي ومدى أمير كذا أطيع أنا قوي أطيعي ومن يعصي الأمير فقد عصاني قفك أميركي عاصيانا أنا قوي عاصي مركا عيا عيار إن لو بحو إيو إن دقال لسقا قادو إنتا مالين حناقض إيو lama ogola ummadii waa ku baaba'aysa meeshaas oo ibnu taymiya raximah allahu tacala ba wuxuu odhan jiray maa kharaja qowmun calaa imaamihim qola ma jirto madaxweynahooda ku kacda oo dagaal baa laga hadlaya qofku yani khalad uu arkay waa ka hadli kartaa alamru bilmacruuf baa lagu leeyahay waa nahyi can lmunkar madaxweynehi hadduu khalad sameeyo waa istaagaysa wax ruuxanu khalad wey ilahay ma ogola intu ma ogola haddaa saan la odhanay waxa weye dadku waaba faray ka bixi lahayeen laakiin waxaa laga hadlayaa in la isaga baxo oo intii wax ku nacda duulaan ku qaado marka wuxuu leeyahay ibnu taymiya رحمه الله تعالى وحلقة نقليا ما خرج قوم على إمامهم إلا كانت حالتهم بعد الخروج أسوأ من حالتهم قبل الخروج ما جرت أمد أو إمام كود دولان كقاد ولا درتا إلا هذي سميان حالة الضمة مركز دجال كقاد كبعد يبقى وحي كحوما نيسا سي مركو رهاين مركو زوج ولا جوجي أو واحد أنا سومالك أدعو كلي سومارت أنت سومليون بابا بابا آه هي xiddi lagu baxay waxaa ka dhac waxaa kabtan maaragtay baa ka dhacday inkastoo de maxamed lagu haysto inkastoo odag maxamed lagu haysto waxyaala badan oo gaalnima lagu haystay hahay rag badan ku haysteen ule haye insha allah haye khayr allah ka dhigo ee khayr bu haye insha allah hahay dhima dhima dhima lagu xidhay ولا نرى ولا نرى مع اعتقاد سنين هذا هذا عاقلك أساورنا ولا نرى ما أرنا الخروج إن لقبحه على أئمتنا أئمتنا ذا وولاة أمورنا ذاتك مدحنا نوعه وإن جاروا هبد يعني سميين جار يعني ظلمها سميين والنبي عليه الصلاة والسلام حديث بحليه اسمع يعني مقل وأطيع أمير كاغا وإن أخذ مالك حولاك هبا قاته وجلد ظهرك دبرك هبا قراعه
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله على محمد وصحبه ومن دعوتهم صلاة قيام وإن جاروا يعني ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وكسو هذا وإن جاروا ظلم بها سميانه مرنا كبح منه أئمتنا ذا أئمتنا ذا ظلم بها سميانه ولا ندعو عليهم هبار منه walaa nadcuu calayhim ma habaarayno axmed ibn xamal ba waxaa laga hayaa weliba saasay tahay intii isaga la xiri jiro ti la xiray oo yacni masalatu khalqilqur'aan lagu xiray muddo xirnaa wuxuu odhan jiray baa la yidhi low annii aclamu ana lii dacwatan mustajaaba haddaan lahaan lahaan ogahay inay aan leeyahay yacni dacwo ilahay ga aqbalaayo la saraftuhaa lis- lisuldaani waxaan u leexin lahaa dacwadaas suldaanka markaa madaxda dadka muslimiinta ah leanna meesha f- hadduu fasa hadduu fasaadana ummadda fasaadaysaa qofka madaxda hadduu hagaagana ummadda waa hagaagaysaa walaa nadcuu calayhi ma habaarayno walaa nansicu ka siibi mayno annagu yaddan gacan ka siibi mayno oo gacanta ka bixi mayno min daacatihim daacadooda oo ilaahay subxaanahu wa tacaala baan amray inaanu daacad u ahaano a'immada marka gacan ka siibi mayno marna ka bixi mayno ee ee dacwadoodii yacni een beecadoodii iyo amarkoodii marna ka bixi maynoho ka hor imaan mayno annagu marna wa naraa waxaanu aragnaa daacatihim yani wanactaqidu waxaan ictiqaadsannahay daacadoodu min daacati illaahi caza wajalla ilaahay daacadiisa xaggiisa inay ka tahay fariidatan mid fariido ah oo ilahay baana amray wa atiicu llaha wa atiicu rasuula wa uli lamri minkum maa lam ya'muruu bimacsiyatin haddayn macsin amrin haddayan macsiyan amrin annagu mar walba waxa weeye ee, gacanta kala bixi mayno oo daacadooda waxa weeye waa waajib bay nagu tahay maa lam ya'muruu haddayan amrin bimacsiyatin macsiyo nabi xadiis bu wuxuu leeyahy inama taacatu lilmacruufi daacadda aad adeecaysaa imaamka waa macruuf weeyaan hadduu wax wanaaga ku amro waa yeelaysaa laakiin hadduu wax macaasiyaa ku amro hebel soo dil oo kale ama hebel saas oo kale mataqaanaa een xoolihiisa soo dhac oo kale lama ogola ilaa inay de wax sharciya lagu dilaya maahane qofka isaga ah ama xoolihiisa lagu soo qaadayo ee wax sharciya mooyaane maa lam ya'muruu bimacsiyati wanadcuu lahum waxaanu u baryaynaa waa u ducaynaynaa bisalaaxi salaax iyo hagaagsanaan ilaahay inuu hagaajiyo baan ugu ducaynaynaa iyo walmucaafaati ilaahay inuu yacni ka tatiro dembiga ama ka cafiyo ama ka yacni ka guulaysiiyo dulmiga iyo wax- wixii la mid ah ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة ونتبع وحن راعنا السنة السنة دي بان راعنا نبي عليه الصلاة والسلام سنة دي سي iyo والجماعة جماعة دي بان راعنا أما طريق أهل السنة والجماعة راعنا أهل السنة نوانا سو شغني صحابة النبي عليه الصلاة والسلام waxay ku sugnaayeen iyo quruun mufadala saddex qarni u horreysay waxay say ahaayeen weeyaan jamaacana waxaa loogu baxshay waxay waxay laasimeen jamaacadaasi waxay isku waafaqeen bay laasimeen wanajtanibu waxaan ka dheeraanaynaa ashuduuda goonni ubaxa yani shaad waxa goonni ubax baa la yihahdaa cilmiga mustalaxulxadiidka shaad waxaa la yihahdaa marka yani qofka ee, xadiis culummo intay wariyeen dhowr culummo wariyeen sanadkii matalan kaba soo qaad oo mid gaar ah u la gaar noqday kuwa kala gaar noqday ayaa la yidhahdaa wanajtanibu waanu ka dheeraanaynaa ashuduuda gaar gaarubaxa waa ka dheeraanaynaa iyo walkhilaafa khilaafka iyo walfurqata ka- ee furqadii waa isku midka weeye yani qof koox gaar u baxday weeyaan waan ka dheeraanaynaa oo iyadana waxa weeye ee, lama ogole kala qaybsanaanta iyo dadka muslimiinta ah waxay ku kala qaybsamaaya marka la leeyahay qofka faasiqa ah ku daba tukada oo kale ama yani faajirka ah aynu soo marnay waxaa la ilaalinaya dadka muslimiinta ah jamaacadu la ilaalinaya qofka hadduusan markaa ku dhex jirin fisqiga iyo wixiisu gacanta ku wadan inaad ku daba tukato oo aadan baarbaarin oo qofkaan yani oran markaad masaaj soo gasho hebel baana tujinayahe hebel see mataqaana xaalkiisu iyo war ma haysaan iyo waxaas lama ogola marka laxniga laga hadlayo yani qofka imaamka ah hadduu laxniyo siba faatixada ma bannaano inaad ku daba xirato qofka isaga ah leanna faatixadu waa rukni min arkaani salaad weeyaan hadduu meesha ancamta ahayd ancamtu yidhaahdo kale waa waxa weeyaan waa salaada kuma daba xiran sidoo rukni bay faatixada rukni weeye Een, hadduu bedelo wax macnihii bedelaya uu faatixada la yimaad ama jajabiyo qofka isaga ahi ku daba xiran mayse culamada qayb waxay yidhaahdaan qof isaga la mida unba tujin karaa qof kale ma tujin karo mar hadduu faatixada jajabinayaba sababta ru- rukni weeye salaadaadi waxa waa buraysaa ninbaa culamada fuqahada oo weliba soomaalidaba waxay keenaan waxyaala mataqaanaa iska kaftana waxay yidhahdaan ninbaa naagtiisi furay iyadoo salaad sii gelaysu la hadlay salaad bay sii gelaysa buu u yeertay se waa diiday isu yimid wallahi haddaad salaada gasho waa kufray haddaad tukato buy waa kufray buy haddaad tukato waa furan tahay haddaad tukato waa furan tahay buyidhi salaaddeeda iska tukatay hadda f- waxaa laga soo qaaday marka inuu dhacay ee, dalaaqii dhacay dalaqadayna dhacday aduu culumaa loo tagay oo ma- culum kas waxay ninkaas waa kaa furantaa gabadhii nin baa maktab loo yimi baa la yidhi waxaa loo yidhi gabadhaa saasaan ku yidhi wayna tukatay wax qiila may haysaa mina dalqad baa u harsanayd marka horeba gabadha igu yiri gabadha loo yeeray faatixada akhri buu yiri wix bay jabisay marka faatixadii bay jabisay ma tukan buu yiri gabadhan kaama furna buu yiri hadda gabadha salaada bar buu yiri ha tukatay maanta wix ka dambe ha tukatay kaamana furna buu yiri gabadha ya faatixada ma garanaysa faatixada rugni weeye dee qofka haddii aad faatixada akhrin salaadaas rugni ragcadaas kuma jirto marka saasuu ku yiri oo gabadha wuxuu yidhi salaada bar buu yiri taa wax iska dayso gabadhadana waxa way kaama furna gurigeysu ونتبع وحن راعنا السنة السنة دي من راعنا إيه والجماعة السنة والجماعة عفوا ونجتنب وحن كديرانا الشذوذ يعني قارو بحي والخلاف خلاف كي والفرقة يا فرقة دي إذا لم يدوي قارو بحي ويان ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة ونحب وحن جعلاننا نجو هدان أهل السنة والجماعة نهي أهل العدل دتك عدالة أهل كواه يا والأمانة أمانة دتك أهل كواه علمادي يا مدحدي دتك يعني آه، مسلمين كل حجرة وعدالة لو يقانو أمانة لو يقانو أنا وأنا جعلاننا جعل كنا واحد جرده نبي وحولي أوثق عور الإيمان إيمانك قنتميس تر أسر رسا وحكم الحب في الله والبغض في الله هذا واحد جعلان سيد إله دراد وجعلاته هذا واحد نعي سيدنا إله درته ونع غير هبريو إن هذا وحي ونعين بلغاد النبي وتو حديث كلها يعني صدح وحياله هدي لغاه له إيمانك معانك سبهش وحكم دها أن تحب المرأة قف كان أو جعلاته لا تحبه إلا الله إله درته ما هي وحكلا أنه جعلان هذا قف جعلانيس إله درتي نا- آ- آ- يعني أنا هين أنا جعلان ونحب وأن جعلاننا أهل العدل دتك عدالة أصاحبك أه ehelka u ah iyo walamanati amaanada wa nubqidu waanu caroonaynaa ahla aljawri dulmiga dadka lagu yaqaano iyo walkhiyaanati khiyaanada khiyaanada waxaa lagu macnayaa yacni eh, cisyaanka cisyaanka waxaa loo yaqaano iyo khilaafka dadka hadee goor wada oo muslimiinta ka dhex wada waanu dadka ayagaan waxa weeye waa nacaynaa wa nubqidu waxaan u caroonaynaa oo nacaynaa ahla aljawri dadka dulmiga ehelka u ah lagu yaqaano iyo walkhiyaanati khilaafka iyo cisyaanka dadka lagu yaqaano iyagana waa u caroonaynaa wanaquulu allahu aclamu fima ishtabaha calayna cilmuhu wanaquulu waanu odhanaynaa allahu aclamu ilaahay subxaanahu wa tacaala baa yaqaalama- yaqaana baanu odhanaynaa fiima wixii ishtabaha calayna isa kaaya dhex galo cilmuhu cilmigiisu aqoontiisu waxay isa kaaya dhex gasho oo diinta alla subxaanahu wa tacaala ah allahu aclam baan leenahay marka qofka haddii su-aal la weydiiyo waa inuu maaragtay iska jajabsado maaha waa inuu hadduusan aqoon yidhaahdo yacni ma aqaani cabdillahi ibn cabdillahi ibnu mascuud baa odhan jiray cilmiga waxaa ka mid a qofku inuu yidhaahdo "Ila- anugu ma aqaani Il- ah, il- eh, imaamu maalik baa waxa u yimi nin baa wuxuu watay baa la yidhi boqol su-aalood buu soo safray gobol buu ka yimi imaamu maalik buu u yimi markaa su-aaluhu uu weydiiyey oo dhan ma aqaan bu- bugu jawaabay ilaa dhowr su-aalood ma ahane ninkii waa xanaaqa safar baan kaaga nimi meel halkaas waxaana ku yidhi shiikh baa halkaa jooga su-aalihii baan kula nimi kulli ma aqaan baa tidhi dib u noqo buu yidhi magaalada intaa ku noqoto tago magaalada ka timi ku noqo waxaa ku tirada imaam maalik su-aalihii kulli wuxuu yidhi ma aqaan saa ku dheeb yidhi ma waayes wax kuu sheegay marka qofku inuu yidhahdo wixiisan aqoon anigu ma aqaan aqoonta ka mid tahay wanaquulu waxaan leenahay allahu aclamu baan leenahay fima ishtabaha calaynaa cilmuhu wixii cilmigiisu iska kaaya dhexgalo aan garan weyno aqoontiisu aanu garan weyno waxaanu leenahay allahu aclam baan leenahay ونرى ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر hadda markaan soo bilaabayay kitaabka waxaan ku soo bilaabay oo aan soo sheegay waxyaalo ka mid a fiqiga in maaragtay eh, kutubta kutubta caqiidada ahlu sunna la dhex geliyaa jirta waxaa ka mid hadda khufeynka waa weesada weeyaan waxaa lagu sheegaa yacni baabulwudu iyo baa lagu sheegaa meelaha kutubta fiqiga laga laga hadlaa yani weesada marka laga hadlo ba waxaa looga hadlaa khufeynka masaxaadiisa laga hadlaa marka waxaa loogu sheegay eh, fiqigana wax kale ma ahane waxaa eh, caqidada loogu sheegay wax kale ma ahane waxa weeyaan yani raafidada nimanka loo yaqaano shiicada baa diiday aan ogolayn oo yidhaahda wax masax al khufeyn la yidhahda ma jirto waxay sameeyaan eh, cagahooda caadiga ah bay bay masaxaan ma dhaqaan marka way masaxaan saasuu marka u keenay ahlu sunna waljamaaca nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiista ka soo aroortay inay saa ku qaataan oo la masaxayo qofku markuu yacni qabo khuf qabo khufkuna waa taqaani waxa weeye een, maqaar lugaha la gashado kabaha laga hoos gashado shuruuduu leeyahay micnaha marka hore in maaragtay aad wa- oo wasaqaba aad gelisay oo kale qofka safarka ku jira een, saddex beri iyo saddex habeen iyo saddex maalmood buu maaragtay aanu iska bixinayn ilaa dee janaaba inay ku timaado mooyaane ee, qofka magaaladiisa joogana habeen iyo maalin muuna bixinaynin oo iska qabaya oo mar walba masaxaya markuu wasada ka jabto oo masaxaya ilaa dee janaabada oo kale dee ka timaada maahan saas oo kale yani u qubaysanaya qubays u baahda mooyaane wa nara almasax wa nara waxaanu aragnaa ama ictiqaadsannahay almasxa masaxidda cala alkhufayni khufeynka la masaxayo fi safari xilliga safarka iyo walxadari xilliga qofku nag yahay safarku waa saddex beri iyo maalmahooda xilliga qofku magaaladiisa jooga deegaank- deegaankiisa joogana xadarkaana waxa weeyaan qofku maalin iyo habeenkeedu masaxaya nabiga mucaad ibnu jabal ugu shushubayo weesada ugu shushubaya buu dabcan lug ka bixiyo khufeynkiisu lugaha u dhaqo markuu nabigu inta kale soo dhaqay nabigu marka wuxuu yihi dachumaa inii adkhaltuhumaa yacni daahiratayn oo kama qaala rasul sal alay wasalam daa buu yidhi marka hore waxaan gashaday iyagoo daahira baan gashaday marka waxba inaad bixisa ma haddii marka hore oo daahira gashatay oo weesadu kaa jabtay maalan musquul baa u baahato kale markaa ka soo baxdo waxba inaad siibto lugahaaga dhaqda maaha haddaa marka hore iyo daahira gashatay waa masaxaysaa weeyaan wa naraa waanu aragnaa almasxa masa ya ha ha ha Sha- sharabaad koda su-aalaha fiqiga she- sheekh xasan bookh baa iska leh khayr allah ka dhigo isaga eh, sheekh xasan baa iska leh eh, noo imaan doona su-aalaha fiqiga wixii fiqiga insha allahu tacaala iyo wixii eh, caqiida wax walbaba insha allah sidaa ka jawaabi doona inagu kitaabka waa wada- waa wada marsanayna insha allahu tacaala laakiin madhabka inagu hadda aynu isticmaalno oo loo yaqaano eh, eh, madhabka shaaficiyada loo yaqaano way diidaan way diidaan waxay yidhaahdaan yacni eh, qofku ma masaxayo waxyaalaha loo yaqaan iskaalsooyinka sababtaa waxay ku cilayaan shayga la masaxaya waa inuusan biyihii gudbinaynin waa inuusan biyihii gudbinaynin qofka shayga la masaxaya uusan jirka u gudbinaynin madaahibta qayb ka mida waa ogolayeen sida xanaabilada oo kale oo xadiiska cabdillaahi bni cumar oo jawrabeynka uu masaxay bay qaataan xadiiska jawrabeynka waa garanaysaan kolley waa maqasheen eh, bay qaataan oo way masaxaan Waa marka masalo masalo noocaas wey insha allahu tacaala والحج حجك يو الجهاد جهادك ماضيان كو سعون يوي تغيا مع أولي الأمر مدحضة أولا لقبه مدحضة هدي دولان كقادان أما حجك آدان ولا راعيا وحلق النبي كو إجماها أولي الأمر قاسو من المسلمين مسلمين تكمدا برهم كودي بارقا أها ونكسان أهل تقوضا أها مدحضة أهل تقوضا أه يو فاجرهم كودا فاجر كو الدنبيدا وين كدعان كل ولا راعيا هدي دقال إعلاميه waa lala gelaya markuu xajka aadaya amiir baa kaxayn jiray oo nabigu waa tuu mataqaana isagu xajatu wadaa isagaa kaxeeyey awalna xajkii ka horreeyey oo nabigu aanu xajin abubakar buu ku daray soo maarag abubakar abubakar iyo eh, caliya buu u ka- u xil- u xil saaray micnaha arrimaha maaragtay eh, xajka walja- walxaju xajkii iyo waljihaadu iyo jihaadkiiba maadiyaani kuwa soconaya weeyo jiraya maca aluli lamri madaxda macooda iyadoo lala qabo min almuslimiina muslimiinta madaxdaas muslimiinta ka mid ah barrihim kooda baariga iyo wafaajirihim kooda faajirkaaba ilaa qiyaami saaca laga gaarayo ilaa qiyaami saaca laga gaarayo xajkina waa jiraya jihaadkina waa jiraya laa yubtiluhumaa ma burinayo xajka iyo jihaadkaba shay-un shayna ma burinayo walaa yanquduhumaa wax nus yani isku midka weeyaan wax burinaya iyo wax nus yani baabiinaya midna ma jiraan marka xajka waa waajib qofka yani walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istadaca ilayhi sabiila yani xiju lbeyti yani qiraa'ada inagu hadda aynu akhrino xafs can caasim yani xiju lbeyti eh, bikasri xa baa la akhriyaa qirooy- qirooyin kalaa jira mina walilaahi cala annaasi xaju lbeyti man istadaca oo xada la kordhigayo minaha jihaadkuna la mid wayaho jihaabku waxa weeye wuxuu soo maray ee, maraatib kala duwan buu soo maray jihaadku maraatib kala duwan buu soo maray waxaa jirtay martabad aan la ogolayn in la diriro oo saxaabadu ay fakfakanayeen laakiin dagaal rabeen oo loo diidaayey alam tara ila aladiina qiila lahum kufuu aydiyahum micnaha xilligaa lama ogoleen joojiya la gacantiina hakiya waxaa kaloo jirtay martabad kale oo ee, loo idmay laakiin lama amrin yacni udina liladiina udina liladiina yuqaatiluuna aayadda aayadda ay leeyahay subxaana wa tacaala waxaa loo idmay kuwii mataqaana dagaalka dagaalamayay inay dagaalamaan baa loo idmay waxaa kaloo jirtay ee, tii la amray mar la amray baa jirtay oo ilahi subxana wa taala waqaatiluu fii sabiili illaahi dagaalama la amar lagu siiyey waqaatiluu fii sabiili illahi aladiina yuqaatiluna- yuqaatiluunakum he walaa tactaduu ahay waxaa kaloo jirtay in weligiisba uu iska furan yahay jihaadku oo waxay tahay allah wuxuu leeyahay waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna dirira ilaa fitnada iyo shirkigu baaba'o marka maraagta maraatibaasu leeyahy insha allahu tacaala walxaju xaji iyo waljihaadu jihaadka maadiyaani kuwa soconaya oo tegaya weeye oo jiraya micnaha macaulul amri madaxda macooda min almuslimiina ka mida barihim kooda baariga ee wafaajirihim kooda faajirka ilaa qiyaami saacati ilaa qiyaamaha uu ka dhacaayo walaa yubtiluhumaa ma burinaayo shayun shayna walaa yanquduhuna qa- walaa yanquduhumaa mana yacni burinayo baabi'inaayo wax kale waxba baabi'inaya ma jiraan ya isku macni dhow yihiin labadaha Ha. labaduba burun bay soomaalihaan iska tahay burin salaada marka kaa jabto kale feeri salaadu markay kaa jabto kale maxaa la leeyahay bada yacni waa mubdilaatu salaad bale waxyaa salaada buriya soo ma ahayn Eh, naqdiguna waa la mid weeyaan ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين ونؤمن وحن رميننا هذان أهل السنة والجماعة نهاي وحن رميننا آه، بالكرام الكاتبين ملائكتي لو رنجري كرام الكاتبين لو رنجري كوي قرأي أعماش دتك وك يعني آه، يعني الله سبحانه وتعالى أمانه وشفري بانه رميننا فإن الله الله سبحانه وتعالى قد جعلهم وحكي عليه calaynaa dushannada xaafidiina kuwo ilaaliya ilaahay subxaana wa tacaala baa kuwa wuxuu ka dhigay kuwo ilaaliya buu ka dhigay oo waxaa la yidhahdaa afar malag baa qofka la socda baa la yidhahdaa yacni habeenkiiyo maalintii isbedelah oo garbaha saaran ee, maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid qofku hadal kuma hadlo ilaa laba malag baa maaragtay qofka saaran oo qoraya waxaa kaloo jira waxaa kaloo jira baa la yidhahdaa laba malagoo qofka kana horeeya iyo mid ka dambeeya oo xumaan iyo wixii noocaas oo kale ah ka ilaalinayaho waxay daliishadaan waxay yidhahdaan "Wal- lahu mucaqibaatu min bayna yadayhi wa min khalfihi yaxfaduunahu min amri illah yani ilahi subxaanahu wa tacaala waxa uu sameeyey malaa'ig qofka horaya gadaal ka jooga ilaalinaya kulli marka waan aaminsannahay weeyaan wa nu'minu waxaan aaminsannahay rumaynaynaa bilkiraami alkaatibiina malaa'igta loo yaqaano kiraami alkaatibiina acmaasha qofka qoraaya qofka hadduu erey ka soo dhaco waa qorayaan xumaan ha noqdo wanaag ha noqdo wax walba qofku ku hadlaya waa la qoraya meel bau taallaa meel baa loogu qoraya fa ina allaha alla subxaanahu wa tacaala baa qad jacalahum wuxuu ka dhigay oo ka yeelay een, calaynaa dushannada malaa'igta iyada ahi xaafidiina kuwa xifdinaya yacni um- na xifdinaya allah subxana wa tacaala ka yeelay wanu'minu bimalaki lmawti almuwakkal biqabdi اlarwaaxi alcaalamiina wanu'minu waxaan rumaynaynaa bimalaki lmowti malaka mowtkii baanu rumaynaynaa almuwakkali loo tala saarsaday loo xil saarsaday marka magaciisa waxaa la yidhahda malaku mowt magac kale ma leh Een, magac magac- magaca lagu sheega laakiin magacaas ma sugnayn casraafil miyo saas oo kale ma sugn ma- magac sugan maaha qur-aanku wuxuu tilmaamay ee, qul yatawafaakum malaku lmowti nafta waxayna ka qaadaya malaka mowdka bayna ka qaadaya marka malaku mowd baa magaciisa la yidhahdaa wa nu'minu waan rumaynaynaa bimalaki marka malaa'igta qayb ka mid oh waxa weeyaan ee, oo s- siyaado magacyo siyaado a jiraa baa jiraan ku soo aroorin Ee, laakiin kuwa ku soo aroorina waa jiraan sida hadda m- yacni kuwa oo qabriga qofka ugu imaanaya aan ka hadli doonaa insha allah munkarina kidoo kale nebigu xadiis ku leeyahy qofka waa lasoo kicinaya maalinta marka qabriga la dhigo kabacdi waxa uu imaanaya laba malago midkood la yidhahdo munkar ka kalena nakiir la yidhahdo marka malaku mawdkaani ilaahay subxaanahu wa tacala kan leeyahy qul yatawafaakum malaku lmowti aladii wukila bikum uma ilayhi turjacuun ilaahay subxaana wa tacala wuxuu idin tala saarsaday malakumuud mawdka kii qa- kii qaadayay marka xadiis badheer baa nabigu kaga hadlaya qaabka loo qaadayo ee, wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam qofka marka nafta kasii baxayso maalan mu'minka halkaas ilika aragtaya laba malagoo gaara fadhiya malakumuudkuna waa mid saddexaad oo s- oo u imaanaya qofka nafta ka qaadaya marka waxay wataan kuwaasi kafan bay wataan xanuud leh xanuud waxyaala lagu udgiya leh bay wataan malakumuudku markuu nafta ka qaado qofkan isla markii ayaa kala wareegaya isla markii ayaa kala wareegaya markaas ilaahay subxaanahu wa tacaala ula tegaya marka janna waxaa nebigu leeyahay samo kasta ay soo maraan waa la ammaanaya in carafta ka soo baxaysa qof ya oo qofka muminka ahaa qofka gaalkaana meeshaasa laga soo halgaadaya marka markay qaadaan oo ka dafaan oo samada geeyaan baa loo diidayaaba halkaasaa laga soo tuurayaa ee, samadaasa laga soo tuuraya marka waxaan rumaysannahay malakumowdkii baan rumaysannahay almuwakkal loo tala loo xirsaarsaday biqabdi alarwaaxi arwaaxda inuu ka qaado alcaalamiina caalamiinta caalamka inuu ka qaado marka alla watuulaha wahuwa alqaahiru fawqa cibaadihi wayursilu calaykum xaafadatan ilaahay waa kan idinka sarreeya awoodna idinku leh subxaanahu wa tacaala wayursilu calaykum xaafadatan wuxuu idiin soo dirayaa yacni malaa'ig weeye xaafadadu xataa idaa jaa axadukum ilaa aakhir aaya waxaa loogu talagalay qofka marka nak- ufta u timaado tawafatu rusuluna waxa oofsanaya nafta ka qaadaya rususheediiba ka qaadaya buu leeyahay الموكل بالأرواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير انت أن ودينا ان شاء الله تنوح واسكو حريين وقتنا مجري ان شاء الله تعالى طميقها بين بهري اسبوع من قبل قبلنا ان شاء الله ميقها بين بهري ميقها هري ميقها بين اه ميقها بين بهري لا بين اه والله بين بهم الله يا ها قبل قبلنا ان شاء الله خميس ها، ان شاء الله ان شاء الله اسبوعنا قبل قبلنا اسبوع ما قبل قبلنا كتابك ان شاء الله تعالى آه هي